halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da subax wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal hawada idinka leenahay magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania ee dalkan maraykanka waxaa ka soconaya shirweynaha guud ee xisbiga dimuqraadiga oo ay ka qaybgalayaan ergooyin ka socda xisbigaasi dhexdiisa si loo caleemo saaro musharaxa xisbigaasi dimuqraadiga madaxtinimo ee dalkan maraykanka uga qaybgalaysa hillary clinton waxaana clinton ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay musharax u noqota labada xisbiya dalkan ugu weyn mid ka mid a haddaba marwada koowaad ee madaxweynaha dalkan maraykanka waa michelle obama senator elizabeth warren senator bernie sanders iyo wufuud kale oo aada u tiro badan oo marti sharaf iyo mas-uuliyiinba ay ka mid yihiin ayaa intooda badan ka mid ahaa dadkii furitaanka xafladaasi ka hadlay shirweynaha waxa ayna si weyn u muujiyeen in ay taageersan yihiin hillary clinton inay noqoto madaxweynaha waddankan maraykanka oo ay iyagu ku hanweyn yihiin haddaba khadka telefoonka si toosa waxaa ugu jira magaaladaasi philadelphia halka shirka uu ka soconaya haaruun macruuf oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o e da bal haaruun soo dhowow ugu horreyntii waxaad ka warantaa mas-uuliyiinta kulankaasi ka hadlay iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay ka hadleen mahadsan sahra sidaad sheegtay shirkaasi goor dhaweyd ayuu furmay galabta goor dhaweydna waxaa laga jeediyey khudbado isku xigxigay oo aada u kala duwan oo midba midda kale ka qiimo badnayd marka aad eegto dadka hadlay waxaa hadlay sidaad sheegtay marwada madaxweynaha waxaa ka dambeysay gabadha senatarada laga soo doorta massachusetts waxaa ugu dambeeyey hadlo hadalkiisa hadda lasoo gabagabeeyey shirkana lagu soo xiray khudbada uu jeediyo benny sonders haddii aan dib ugu laabto marka khudbada ay jeedisay marwada koowaad ee wadankan michelle obama ilaa haatan waxaa laleeyahay waa hadalkii ugu cuslaa khudbadii ugu cuslayd ee laga jeediyey shirkan maanta furmay xalay bay u ahayd soomaaliya xaggana waxay u tahay habeen weli marka shirkaas haddii aan eegno khudbadeeda waxay ku sheegtay michelle obama in ay aada bay u ammaantay marka hore hillary clinton waxay sheegtay gabdhaheeda ay dhashay in ay ku hanweyn tahay raalli ku tahay in ay u jeedaan islamarkaana ay tusaale ka dhiganayaan hillary clinton oo kale oo madaxweynenimadeedu haddii ay madaxweyne ka noqoto wadanka maraykanka ay qiimo weyn ugu fadhido gabdhaheeda waxaa kaloo ay sheegtay hadal dadka iyo mas-uuliyiinta taageera hillary clinton marka ay doonayeen taageeraan ay dhahaan oo ah iyadaan la jira am with her marka hadal aada u qiirada bay ka jeedisay shirka waxay sheegtay in loo baahan yahay waajib tahay dadku inay baxaan oo ay u codeeyaan hillary clinton hillary clintonna loo soo doorto madaxweyneyna wadankan ka noqoto dabcan waxaynu la soconaa sideed sano ka hor iyada ninkeeda oo madaxweynaha had talada haya barack obama iyo hillary clinton inay salajagadan ku tartameen barack obama uu badiyey hillary clinton haatan ay tartamayso laakiin waxay tiri hillary clinton waa inaynu soo dooranaa si barnaamijyadii madaxweyne barack obama ay u sii socdaan waa gartay haaruno bal khudbadaha inta badan mas-uuliyiintu ay jeedinayeen waxay u muuqdeen qaarkood dhinaca kale falcelin ay u jeedinayeen musharaxa xisbiga ee jamhuuriga donald trump haddaan soo qaadano o kaleeto ee markii uu hadlayay ee senator bernie sanders oo isna ahaa sidoo kale musharax la tartamay doorashadii isreebreebkina ku haray hillary clinton bal haddaad asna mid iyo laba ka mid a aadna xusuusiso hadaladiisii waa saad sheegtay benny sonders khudbad aada u cajiib ayuu ka jeediyey meesha midda kale waxaa muhiim ahayd in la xasuusto in benny sonders taageerayaal aada u fara badan taageerayaashiisuna ay aada u xamaaseyeysan yihiin inay ku jireen qolka shirarka magaciisa ay ku dhawaaqayeen saddexdii daqiiqo ugu horeysay oo kale benny sonders wax hadal ah inuu kasoo baxo afkiisa way diideen magaciisa ayay ku dhawaaqayeen qaarkood way ilmeynayeen waxayna muujinayeen inay jeclaan lahaayeen isagu inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga laakiin hadda ma aha taasi isaguna wuu muujiyey wuxuu u sheegay taageerayaashiisuu aada u ammaanay siday ugu soo baxeen sida ay lacagaha ugu aruuriyeen wuxuu sheegay inuu isagu yahay qofka sida aadkaa u niyad jabsan qof ka niyad jabsanna uusan jirin marka ay noqoto inuu usoo bixi waayo uu ku guuleysan waayo tartanka xisbiga dimuqraadiga oo usoo bixi waayo tartanka madambeysta ee uu la tartami lahaa haddii uu ku guuleysan lahaa dhinaca dimuqraadiga donald trump marka taageerayaashiisa aada buu ammaanay laakiin wuxuu xasuusiyey doorashadan inaysan ahayn isaga iyo hillary clinton iyo donald trump laakiin ay tahay barnaamijyo iyo siyaasado iyo ajendayaal ka qiimo badan intaasi oo ay ku jirto midda ah in la kordhiyo dadka shaqeeya lacagaha ay ku shaqeeyaan in la kordhiyo dakhliga dadka soo gala in maxaan ku idhahdaa dadka faqriga laga bixiyo waxau aada ugu dheeraada u sheegay in boqol kiiba toddobiiyo afartan dadka wadankani ay faqri ku nool yihiin waxau ka hadlay barnaamijka daryeelka caafimaadka oo isagu u ololeynayay in qof walba uu caafimaad lacag la-aan u helo waxa u ololeynayo oo kale u sheegay qodob kamid ahaa in qofka ama qoyska qaata boqol kun oo dollar iyo wixii ka yar lacagaha ay ku dhigtaan jaamacadaha ay lacag la-aan ku dhigtaan jaamacadaha marka wuxuu sheegay hillary clinton inay fahamsan tahay barnaamijyadaas inay sii wadayso donald trump dhinaca kale wuxuu sheegay barnaamijyadan inuu kuwa ka duwan u wato oo dadka faqriga kusii haynaya oo maxaan ku yidhahdaa sidau isagu sheegay dadka aan soo dhaweyneyn dadka kala qaybinaya siduu sheegay diinku kala qaybinaya midabku kala qaybinaya marka hadal aada u qiimo badan buu ahaa ugu dambeynna hadalkiisa wuxuu kusoo gabagabeeyey hadalkii ay ka sugayeen dhammaan taageerayaasha hillary clinton iyo dadka dimuqraadiyiinta oo ah inuu muujiyo in hillary clinton taageersiiya wuxuuna sheegay inuu aada ugu hanwen yahay hillary clinton inuu taageero muhiimna ay tahay madaxweynimaday ku gulaysato waa gartay bal haaruno marka ugu dambeyntii shirkan goormuu soo gabagaboobayaa ayaa la filayaa inay hadlaan maalmaha ugu dambeeyase
shirkan maanta ayuu sii socon doonaa maalintiisa labaad uu geli doonaa khudbado ayaa laga jeedin doonaa caawa khudbada ugu muhiimsan waxaa jeedin doonaa caawa madaxweynihii hore ee mareykanka bill clinton oo sayiga hillary clinton ah ayaa khudbad jeedin doona caawa wuu fadhiyey markii khudbadaha ay jeedinayeen dani sonders iyo michelle obama sida muuqatay aada buu ula dhacay khudbadaha ay jeediyeen iyo sida hillary clinton aad isku garab istaageen haddii aan wax yar dib u laabto khudbadaha caawa la jeediyey sida aad sheegtay sahray dadka khudbadaha meesha ka jeediyey waxay ka fal celinayeen donald trump hadaladiisii waxaa ka hadlay mid kamida gabdhaha gabadha curyaana ka hadasha meesha hadda kahor waxaa lagu eedeeyey donald trump inuu dadka curyaamiinta uu ku jeesjeesay sidoo kale waxaa meesha ka hadlay mid kamida dadka ajnabiga ah dibadda ka yimid wadankan iyagoo yar halkan waalidiintooda ay keeneen ee doonaya in wadankan ay sii joogaan dadkii sharciga kumeel gaarka uu siiyey barack obama oo kale marka dad aada u kala duwan baa ka hadlay beni sonders haddaan soo qaadano qofka kusoo dhaweeyey khudbadda wuxuu ahaa congressmanka ama mudanaha laga soo doorto gobolka minnesota oo ah nin muslima ninka uu kusoo dhaweeyeyna waa beni sonders oo waa in asalkiisa yahuudiya aad baad u mahadsan tahay haaruun macruuf oo khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada philadelphia ee uu ka socdo shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga haddaba ergada ka qaybgalaysa shirkaasi soomaalida maraykanka ayaa ka mid ah waxaana ka mid ah xubnahaasi cabdul axmed iyo asad cali waciid oo labaduba ka yimid gobolka minnesota ee waddanka maraykanka waxaana ay la hadleen idaacadda v o da haaruun macruuf oo ka tirsan v o a kuna sugan shirkaasi ayaa waxa uu waraystay labadaasi ergo waxaana hadalka ku horeynaya cabdul axmed
waxa aniga igu muhiimsan hadda meeshan ka conventionkan aan joogno waxa ugu muhiimsan party unity inaan partiga isku keeno si aan xisbiga la mideeyo oon ninkan donald trump aan maxaa lahaa in la garaayo ilaahay hadduu idmo ma ka rayn kartaan donald trump taageerayaal badan buu leeyahay waan ka rayni karnaa waana arki doontaa insha allah biin ilahi alkarim waana laga rayn doonaa maxaad is leedahay waa looga rayn karaa xisbi ahaan maxaad uga rayn kartaan donald waxaan uga rayni karnaa waxa waaye messagekiisa waa message maxaa lahaa fariintiisu dadka maaragtay u sheegay waa fariin oo ku kuwa maxaa lahaa asalkiisa xumaan ah xun xumaan ka socda anagana messagekena waxa waaye message maaragtay maxaa lahaa shacbiga dhan maaragtay dantooda ah oo maxaa lahaa u faa'iideynaya u danaynaya waayo waan kugu soo laaban doonaa waxaad aad ii sheegtaa wax yar maxaad raje maxay uga dhigan tahay doorashadani dadka idinkoo kale asal ahaan ka soo jeedo dibadda ee qaxootiga wallaahi horta annagu haddaan dannahay dadka maraykanka ee ku nool ee sida minnesota ama maraykanka oo dhan ee soomaalida ah waxay noo tahay opportunity aada u weyn waayo waxaanu maanta fadhinaa oo ilaahay aniga iyo cabdul iyo mataqaanaayey iyo samakaab iyo fartuun iyo mataqaanaayey ilaahay noo siiyey nasiib noo siiyey inaanu goobjoog ka noqonno meeshii madaxweynihii maraykanka lagu caleema saarayey ama lagu indhoorsi garaynayey waxaanan aaminsannahay su-aashaadii ahayd maxsead u dhiifid garayn kartaan donald trump waxaan aaminsanahay donald trump wuxuu matelaa oo keliya hal qayb oo waddanka maraykanka ah waad og tahay waddanka maraykanka maanta almost forty percent waa people of color ama dadka la yidhaha minority-ga hal waad artay marka daawanayso t v-ga dad un waxaa fadhiya isku color ah annaga conventionkana waa total different it reflects maarata wuxuu matelayaa dhammaan shacabka maraykanka hadday noqon lahayn brown black latino white everyone all the religions way joogaan marka annaga waxaan nahay unity xisbi ah xisbi shacabka maraykanka o dhan matela ayaguna waa xisbi matela dad khaas ah saas daraaddeed anaa ka guulaysanyna sida obama ugu guulaysay oo kaleeto waa gartay su-aasha kale la isweydiin kara waxa weeyaan qofka ku guulaysta doorashadan soo socota ama hillary ha ahaato ama donald trump ha ahaato muxuu ka bedeli karaa siyaasaddii soomaaliya iyo siyaasaddii africa midkee u wanaagsan siya- africa wax ka qabashadeeda iyo xasaradaha adduunka
anaga soomaaliya haddaan nahay waxa dan ah, waa hillary clinton Ah, already ah, donald trump waa maqasheen inuu ka hadlay soomaalida maaragtay maxal lahaa inuu maxal lahaa ah, yidhi hadal hadal xun uu yidhi maxal lahaa soomaaliya waa ka takhluusaya meel kastay joogaan ama minnesota ha joogaan ama meeshay rabaan inkastoon aad loo xaqiijin isagu dadka muslimiinta ayaan ka mamnuucayaa buu yidhi halkan Ama walahuba- inkastoo hadda uu bedela hadalkaa uu yidhi meelaha ay ka yimaadaan dadka argagixisada Um, waa run laakiin waxa waaye hadalka soomaalida wuu idhin wuxuuna ka hadlay maaragtay maxal lahaa waxaan ah, um, terrorismku ka hadlayay laakiin waxa waaye magaca soomaalida uu isticmaalay waxa waaye he did not ah, ah, muus- muusan kala saarin wuxuu waaye som- magaca soomaali uu idhi waa garta waxyaabaha uu sheegaya wax ma ka jiraan ee ay ka mid tahay dadka qaxootiga faraha badan la soo galayo xuduudihii waddanka maraykanka inay jilicsi wax ma ka jiraan wax kama jiraan because waxa waaye run ahaanti markii la fiiriyo maxaa la dhahaa majority badana waxa waaye markii wax uu ka hadlayo wuxuu ka hadlaya majority Ah, majority markii laga hadlo waxa waaye kaxootiga ama dadka maxaa la dhahaa waddanka soo gala waa ni- waa ni- waa aniga iyo asad oo kale waa dad maxaa la dhahaa shaqaysta businessyole oo maxaa la dhahaa waddanka maaragtay wax tara Ah, for the most part waa garta bal adigu rajadaada iyo waxaad rajaynayso inay ka soo baxaan shirweynahan iyo dadka ka hadli doona Een, horta xisbiga dimuqraadiga runtii caawa waxaa hadli doona barni sanders michelle obama beri dambe waxaa hadli doonaa ninka keliya muslim ee ku jira congresska maraykanka ku jira keith ellison baa ka mid markaas hadli doona gabarnarka annagaa ka mid a mark dayton obama hadli doona habeenka khamiista hillary clinton baa hadli doonta waxaan aaminsanahay hillary clinton markasta horta ay timaado een, minnesota waxay timaadaa neighborhoodka aan ku nool nahay ama soomaalida badiysiya sir rivertide oo kaleete way timid hadda ka hor kafee shaabyadeenna ay timid way soo booqatay donald trumpna dacyadii waxay isu yihiin yacni waxaan la isku soo dhaweyn karin runtii qof kuu imanayo inaad jirto og diintaada aan kugu nacaynin kalarkaaga aan kugu cusuraysaynin sida hadda muuqata iyo qof la soo taagan bannaanka marka waxaan aaminsannahay hillary clinton hadday soo baxdo inay tahay qof aan wax u sheegi karno ase delegate ahaan ase xisbiga qayb ka mid aan ahaan haddaan golihiisa dhexe qaar kalena ku jiraan iyo haddii kaleba inaan u sheegi karno waxa waddanka soomaaliya iyo mustaqbalka soomaaliya u fiican waxaana aaminsannahay administrationka soo socdaay inuu runtii wax badan ka bedeli doono si ay u wajahaan soomaaliya waa garta hadalka ugu dambeeyaan ku siiyo dadka soomaalida ee codeeya iyo dad kale afrikaanka ee codeeya ee waddanka jooga maxaa ku dheelaya Ah, waxaan ku dhihi lahaa waxa waaye maxaa la dhahaa waxaan u baahannahay in la soo baxo oo maxaa la dhahaa codkiina ah, ah, maxaa la dhahaa dhiwaataan oo si fiican ili maqlo aan ah, maxaa la dhahaa ninkan ah, donald trump inaan ka rayno insha allah waa garta adiguna sidaas oo kale maxaad ku leedahay dadka soomaalida ee codeeya tusaalahaan minnesota kale imise qofaa codayn karta waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida ah ama minority-ga ama east africaanka ah waxay doona baha noqdaan waa inay soo baxaan oo codeeyaan dadka soomaalida minnesota degan waxaa lagu qiyaasaa ilaa boqol kun sagaashan ama boqol kun waxaa xaqiiq ah labaatan iyo shan kun oo ka mid ihi eligible waxay yihiin inay codeeyaan twenty five thousandkaas ka mid ihi hadday shan iyo toban ka mid ama labaatan ka mid ay codeyso guul weyn bay inoo tahay marka waxaan dhihi lahaa ha la soo baxo ha la codeeyo yaan guryaha la fadhiin november ha- ilaa ilaa waa in mar la codeeyo codkiina la dhigto cabdulaxmed iyo asad cali oo ka tirsan ergada xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee shirka philadelphia ka furmay ka qayb gelayay kuwaasi ahaayeen haaruun macruuf ayayna la hadlayeen